جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warkaa subaxa idaacadda islaamiga ee landalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay xisbiga uu hogaamiyo murtad gurguurte xilli uu sii xoogeystay khilaafka guud ee ka dhex taagan murtadiinta gole ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa edeymo cusub u jeediyey kooxda ridada ee xasan gurguurte mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska wilaayadda islaamiga ee mudug ayaa soo bandhigtay askari taa-ib ah oo kasoo baxay safka murtadiinta magtabka dacwada harakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaqaad lagu barto cilmiga sharciga ah ka hirgeliyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay laba-iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaalla culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan oo ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley sidoo kale shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufaarta ee degmada janaale ee wilaayadaas khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay xisbiga uu hogaamiyo murtad gurguurte xilli uu sii xoogeystay khilaafka guud ee ka dhex taagan murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame waxaa soo shaac baxay khilaaf ka dhex taagan xisbiga dhowaan uu samaystay murtad xasan sheekh maxamuud kaasoo uu sheegay inuu ku geli doono doorasho qof iyo cod oo ah mid ayadaba khilaaf aad u weyn uu ka taagan yahay khilaafka u dhexeeya madaxda xisbiga xasan sheekh ayaa la dareemay markii maalin ka hor xogeeye ku-xigeenka xisbigaasi murtad xuseen sheekh maxamuud uu meel fagaaraha ka shaaciyey in guddoomiyaha hadda kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtad mungaab uu xisbigaasi ugu sharxan yahay guddoomiyaha gobolkaasi doorashada soo socota galabta waxaan rabnaa haddaan nahay j s b inaan mar kale ku dhawaaqno in gobolka banaadir murashaxeenna guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maayarka magaalada muqdisho uu noo yahay mudane doctor xasan xuseen mungaab guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan halkan uga mahad celinayaa j s b madaxdeeda iyo taageerayaasheeda iyo qaybaheeda kala duwan iyo garabyadeeda kala duwan oo iyaguna maanta halkan kalsoonidaas buuxdo igu siiyey waana runtii abaalmarin wanaagsan intaasi kadib murtad yuusuf xuseen madaale oo ahaa guddoomiyihii hore ee murtadiinta ugu magacoonaa gobolka banaadir oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa qiray khilaafka ka dhex caloosan xisbiga murtad gurgurte wuxuu sheegay in aamusnaantiisa loogu xadgudbay waxa socdana uusan aqbali doonin maadaama booskiisa lagu beddelay murtad mungaab anaa wax walba ah anaa wax walba igu faayaan anaa wax walba og anaa wax walba soo jeedinaayo anaa wax walba meel marsiinaayo dee wax soconaya maahan marka xisbigu guddi fulinow lahaa golo dhexe wili lamama dhisin ee guddigii fulinta laftirkiisa haddii inta laysugu yeera aan wixii laga dhaadhacsiin oo aan loo sheegin oo guddigii fulinta intou isla qaatay isla meel marsiin arrinkaasi waxay ku tusaysaa marka ku-tagtifal awoodeedeed ayay ku tusaysaa waana arrin keeni karto xisbigu inuu noqdo xisbi ku burburay arrinta noocaas ah haddii qof wuxuu isaga riyoodo ama isaga hadaaqo ama sandareerta yaroo maaragtay oo iska sheegayo ninka hadda shalay ku-xigeenka xogeeyaha guud runtii oo aanan ka filanaynin fudaydkaasi iyo deg degaasi soomaalidu waxay tidhahdaa doqonka usha agtiisa ku dhufo hadduu garo waayan dushiisa ku dhufo maalin dhowed ayaa waxay dhacaysay inaan guddigii doorashada doorasho hoosaadka la samaynayey inaan qofkii aan soo gudbinay oo aan soo gudbiyey inta lay weydiiye weliba lay diray oon magaciisa soo gudbiyey inta laga tegey in qof kale la qaatay taasoo weliba aan uga aamusay shirkii uu nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaraha iyo guddigii fulinta hortooda inaan ku dhaqaaqo ayaa ila ceeb noqotay laakiin waxaan ogaaday haddii tii shalana laymarsiiyey tukana nala marsiiyey tii shalana maaragtay nala marsiiye la rabo waxaan aqbali karayna maaha khilaafka ka dhex xaloosan xisbiga uu samaystay murtad gurgurte ee uu doonayo inuu ku qabsado doorashada uu muranka badan ka taagan yahay ee qof iyo cod loogu yeero ayaa ku soo beegmaya xilli siyaasiyiinta mucaaradka iyo reer galbeedka ay si weyn u diidan yihiin in xasan gurgurte qabsado doorasho hal dhinac ah
mahadsanid abushayba gole ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa eedeymo cusub u jeediyey kooxda riddada ee xasan gurguurte xasaam carafaad ayaa ka waramaya kooxaha mucaaradka ee isku yeera golaha mustaqbalka soomaaliyeed kuwaasoo ay ku midaysan yihiin maamulada riddada puntland jubbaland iyo madasha samate bixinta ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay uga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya bayaanka ay soo saareen golaha mucaaradka ayay ku eedeeyeen xasan guurguurta inuu doonayo muddo kororsi maadaama muddo xiladkiisa ay ka harsan tahay muddo dhowr bilood ah waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin muddo kordhinta uu doonayo guurguurte sidoo kale waxay ku eedeeyeen wax ka beddelka uu ku sameeyey dastuurka riddada waxay sidoo kale mucaaradka ku soo hadalqaadeen war-saxaafadeedkooda in kooxda riddada xasan guurguurta ay weli wado boobka hantida caamka ah golaha ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay inaysan aqbali doonin doorasho aan heshiis lagu ahayn oo uu qabto xasan guurguurte war-saxaafadeedkan ayaa imaanaya xilli dhammaadkan bishan lagu wado in golaha shir weyn ay ku yeelanayaan magaalada kismaayo kaasoo laga soo saarayo go'aamo ka dhanna dowladda xasan guurguurte mahadsanid casaam mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska cabdiqani moxamed ayaa ka waramaya
مسلم ولي عزة بديني وخيل الشرع تنبع من عيوني تعلمت القراءة والكتابة ورسناها على مر السنين على حسن القراءة سابقينا على نهج الكرام الأولين munaasabadan oo si heersar ah uu u soo agaasimay maktabka dacwada wilaayada hiiraan kana dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey boqol labaatan iyo sideed arday oo dhigta toddoba iyo toban dugsi qur-aan oo ku yaala degmada buqa qable ardaydaas oo dhammaystay qoraalka iyo akhriska waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo marti sharaf kala duwan ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ee shahaadooyinka la siiyey ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhiga cilmiyaad ay si aad ah ugu riyaaqeen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
aabbo cabdulaahi colaad oo ka mid a waalidiinta ubadkooda shahaadooyinka la siiyey oo goobta ka hadlay ayaa kaga mahadceliyey macalimiinta iyo maktabka dacwada wilaayada hiiraan juhdiga ay bixiyeen waxaa mahad iskale walaayadeenna hiiraan asu horeeya guuleed awlabhaan maktabka dacwada waxaa kayrka badan le noo soo bandhigay ilmaheenna saan wax u xifdi macallimiintii juhdiga ku bixaysay ciyaalkan ayaa mahad iskale toban iyo toddobada dugsi oo ka furan magaalada oo ay boqol iyo labaatan iyo siddeed cunug kaalmaha ay ka galeen oo la soo qaaday ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale nicmadan na sii nicmadan markii waxaan ku helnay kitaabka ilaahay aan qaadannay diintaayna aan ku dhaqannay cadowga aan iska aragnay gaalada waxay noo diidan tahay waxa waa jiilkan oo saan u yaryar oo wax la baraa kitaabka aan ku dhaqmayno oo wax noola diidan yahay markiin qaadannay oo naftaayna hornay oo maalkaayna bixinnay waa arkaysay nicmada waxa laga dhaxlay walaalayaal waanu afka waalidiinta ku hadlaa waxaan iiga codsanaa ilmaha in kitaabka ilaahay aan barna tarbiyadooda aan ilaalinna camalka hadda socda aan ku qanacna ilmaha wixii qur-aanka noo bartane jihaadka aan u dirna waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo munaasabada soo xiray ayaa la dardaarmay waalidiinta ardayda macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah iyo maktabka dacwada wilaayada hiiraan waxaan u fadhinno waa xaflad ikhtitaam u ama ay ku qalin jibinayaan arday aada u tiro badan boqol labaatan iyo siddeed arday oo soo dhammaysatay barashada alqiraa'a waalkitaaba oo ka kooban gabdho iyo wiilal sida boorka noogu qoran waa dufcadii shanaad oo qalinjibin noocan oo kale ah aan goobjoog u nahay waxaana ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala nagu nicmaystay fadliga noocaas oo qiimaha badan ardadaan sidaa maqlayseen ama boorka noogu qoran waxay ka kala imaadeen madaarista qur-aanka ee ku yaalla degmada buqa qabla waxaa marka in la xuso mudan ama looga mahad celiyo dadaalkii iyo juhdiga ay sameeyeen macallimiintii waalidiintii ardadaas waxbarashadooda ku lug lahaa dadaalkaa bixiyey waxaan leenahay waa aad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran juhuuddii aad bixiseenna waa middaa galabta bannaanka la keenay annagu waxaa nahay ummad aqooneed waxaa nahay ummad tacliimeed markaa waa ugu mahad celinayna macallimiinta dadaalkoodii qofka hadduu kitaabadii bartay iyo qoraalkii wixii qoranna uu aqrin karo wuxuu awood u leeyahay inuu wax barto oo uu sii socdo waxaan marka naftayda anoo ka bilaabaya u dardaarmayaa guud ahaan dadka oo dhan ammaanadaanna saaran oo ilaahay dusheenna u saaray oo aan raaciga ka nahay oo ah inaan awlaaddeenna barno kitaabkooda sunnada nabigooda akhlaaqdooda suuban in tarbiyadooda la hagaajiyo oo aysan cadowgooda gacanta u gelin in qof kastoo annaga naga mid ahi mas-uuliyaddaas u guto tallaabadan kudayashada mudan ee uu ku dhaqaaqay maktabka dacwada wilaayada hiiraan ee ah in boqol labaatan iyo siddeed arday oo laga kala keenay madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buuqa qableh loo sameeyo wakhti gaar ah oo lagu barayo qoraalka iyo akhriska ugu dambeyntiina la guddoonsiiyey shahaado caddeen u ah inay ka takhurujeen kitaabada iyo qiraa'ada waana tallaabo midho dhalkeeda ay markhaati ka wada noqdeen maamulka wilaayada macallimiinta madaarista iyo waalidiintii ubadkaasi dhashay mahada sanid cabdiqani wilaayadda islaamiga ee mudug ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo kasoo baxay safka murtadiinta sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiraxiim sheekh cali
waxaan dhihi lahaa wilaayada qofkaan ka qaldaneen madaxa kama jirtee ha u yimaadaano suuriya wilaayada islaamiga mudug ayaa waxay ku soo bandhigtay degmada jawle ee xarunta wilaayada mudug askari toobadkeen ah kaas oo ka toobad keenay falkii gaalnimada ahaa oo uu horay ugu dhacay maxamed cali maxamed waa taa'ib ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ku sugan dhuusamareeb maxamed cali maxamed wuxuu sheegay inuu ka toobad keenay dibna aan ugu laaban doonin mar kale maleeshiyaadka gaalaraacyada ah ee ku sugan qeybo ka mid ah wilaayada mudug taa'ibkan ayaa wuxuu ka sheekayey dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka ka tirsan murtadiinta la marin habaabiyey maxamed wuxuu sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey deegaanada ay ka taagan tahay raayada tawxiidka kuna faraxsan yahay soo dhoweynta wilaayada islaamiga ee mudug intaasii kadib idaacadda islaamiga al andalus ayaa waxay la hadashay maxamed cali maxamed magacaygu waa maxamed cali maxamed waxaan ka imid samareeb ciidan jawaan ka tirsanaa oo kasoo taasa aan la shaqaynayay waxay ahaayeen madaxtooyada galmudug ay ahaayeen kuwa oo waxay ahaayeen daraawiist hawsha aan qabanaya darawal ahaa gaari booyada ahaan wada gaari booyada oo biyo dhami waxay keenaysaa eerboorka sidoo kale xerada gudaheeda waa waxyaabasaas biyaha kuradhaa niyadeyda ugu dhalisay waa aqli ii kararay wey dhuusamareed nin oo darya muxteed ah mustaf cabdiba waa salaad la-aan iyo soon la-aan waxyaabahana ku dhaqmi jiraan oo risi jawlaan ku dhashay halkaasaan ku awoway waxyaabahaan anfacayno aan arki jirin markaan ku arkayna waxaan isiri meeshaan ku anficmayso waxaan baa u dirayaa inay kasoo laabtaan wilaayada islaamka u yimaadeen waxba dhihi mayso waxba ku fali mayso way afinaysaa oo u yimaadeen oo dhila wallaahi si fiican ay iisoo dhaweeyeen hadda waxaan joogaa jawle si wanaagsan ay iisoo dhaweeyeen waxba layma dhihin waa si raga loo soo dhaweyn jiraa liisoo dhaweeyey inta aan ku dhex dhalan oo aan ogeyn oo loogu sheekeeyo wilaayadu waxbay madaxa ka jartaa aan dhihi lahaa wilaayadu qofkaan ka qaldaneyn madaxa kama jirtee ha u yimaadaan oo ay soo ridaan dhowaan ayay ahayd kadib markii baaqay u direen waxgaradka wilaayada maleeshiyaadka murtadiinta la socda gaalada caddaanka ah inay ka toobad keenaan balka gaalnimo haddii ay ka toobad keenaanna wilaayada gacmo furan ay ku soo dhoweynayso mahadsanid cabdiraxiim ugu dambayntiina ee maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaqaad lagu barto cilmiga sharciga ah ka hirgeliyey degmada ajiirib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed duugu ayaa ka waramaya
في ثوب مجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله وفاز بالسبق إيمانا وإحسانا
dadaalka iyo dardargelinta barashada cilmiga sharciga ah ayaa muddooyinkan dambe sare u sii kacaya iyadoona goobaha lagu barto cilmiga laga dareemayo mashquul aad u fara badan iyo qaabilaadda dadka u soo xihaysanaya barashada cilmiga waxaana meelaha ugu badan ee hadda laga dareemayo ka mid ah masaajidda iyo maraakiista kale ee waxbarasho bishii muxaram ee bilowga sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xalaqaad lagu baranayo cilmiga sharciga taas oo magaceedu yahay xalaqaatulqimam liasxaabiilhimam waxaana markii ugu horreysay xalaqadaasi laga dahafuray magaalada jidhib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xalaqadan oo ah mid lagu soo noolaynayo cilmigii xalaqaadka ayaa waxaa soo xaadira islamarkaana wax ku barta boqolaal arday ah oo isugu jira rag iyo haween loomana kala harin yar iyo weyn qof kasta oo raba in uu barto cilmiga sharciga sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada xalaqaadka ayaa xaqiijin doona islamarkaana lagu baran doonaa funuunta kala duwan ee cilmiga sharciga waxaana hadda socda tafsiirka qur'aanka kariimka oo ay ka faa'iidaystaan boqolaal arday ah waxaa sidoo kale socota xalaqaad kale oo lagu baranayo culuumta luuqadda oo lagu barto kutub kala duwan oo ah luuqadda carabiga waxaa sidoo kale lagu baran doonaa oo ay xaqiijin doontaa xalaqadaasi fiqiga ilaa laga gaaro sunanka iyo saxiixeenka waana xalaqo nidaami ah waxayna mas-uuliyiinta ii sheegeen in fatro kasta amaba marxalad kaste ardayda laga qaadayo imtixaanaadda lagu ogaanayo mustabahooda cilmiga بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرت haddaba warbixintan waxaannu idinkugu soo gudbin doonnaa muddo shan bilood ah oo ay socotay xalaqada waxyaabihii ay xaqiijiyeen ardaydii ku taxnaa xalaqada kuwaas oo galay imtixaankii ugu horreeyey ee xalaqada bartan iska bayaaniya iska caddeeya insha allahu tacaala kitaab baan soo qaatay in sheekh soo diyaariyey bas wax ka bedelan ma jiro intaa un baan idinka rabaa keli ah qof walba isku kalsoonow waa imtixaan kitaabka ajrubiga soo dhammaaday waayo maskaxdaada ka shaqaysii dib ugu laabo warkii macallinkaaga waxaad qoraysa hubso ha ka tegin magacaagoo saddexan wakti baad haysataa waktigu waa hal saac su-aaluhu waa fudud yihiin ma cusla ha isku cuslaynin adigu halkani waa masjidka tawxiid ee magaalada jidhib waxaa ka socda imtixaanka mid ka mid ah kutubtii ay soo barteen ardayda tirada u fadhiisatay imtixaanka ayaana gaaraysa laba boqol lixdan iyo toddoba arday oo isugu jira rag iyo haween jawiga ayaana ahaa mid farxad ay ku dheehan tahay waxaana ardayda laga dareemayey hamiga ay u qabaan barashada cilmiga waxaa jiray imtixaan midkan la mid ah kaas oo lagu qabtay masjidka dabaqa oo ay ka soo qayb galeen arday aadu fara badan kaas oo la mid ah isla midka ka dhacay masjidka tawxiid idaarada xalaqada ayaa dadka cilmidoonkaa siisay fursado ay ku baran karaan cilmiga oo qof kastana u suurtagelin karta wakhti ku habboon waxaana xalaqada ay socotaa xiliyada kale ah salaada subax kadib casirka kadib iyo salaada cisho kadib dhammaan duruusta ayaana ah mid isku mid ah taasoo sara u qaaday hamiga qof kasta oo raba inuu barto cilmiga warbaahinta islaamiga ah ee landulus oo ku sugneed halkii uu ka socday imtixaanka ayaa wareysatay qaar ka mid ah ardaydii ku jirtay diyaargarowga imtixaanka xalaqaatulqimam liasxaabiilhimam waxaan ku dhex jirnaa masaajidka la yidhaahdo tawxiid gudihiisa waxaana diyaar u nahay imtixaankii khayr baan rajaynaya imtixaankan waxaan ka rajaynaynaa guul insha allah iyo kitaabkan inu noo soo dhammaado oo maxaan ku rahdaa imtixaankiisa aan galno
maanta waxaan u fadhinaa imtixaankii kitaabka ajrumiga ayaa noo soo dhammaaday xalaqada waxaa la yidhaha xalaqatu alqimam liahli alhimam imtixaankii gebagabiis ayaa maanta u fadhinaa insha allah markaan waxaan rajaynaynaa dadka dhan waxaan rajaynaynaa guul xalqadan kitaabkan kuma kitaabo badan ayaa noo soo socda kitaabkii ugu horreeyey iyo kii labaad ayaa sii maraya waxaan u fadhinaa hadda imtixaankii waxaa noo soo dhammaaday kutubkii insha allah waxaan rajaynaynaa guul xalaqada magaceedana waxaa la dhahaa xalaqat alqimam liasxaabi alhimam kama marnin haweenka oo iyagana qayb ka ahaa imtixaanka anoo ka mid ah ardada xalqatulhimam liasxaabi alqimam waxaa maanta u fadhinaa kitaabkii noo soo dhammaaday ee mumticaah imtixaankiisa ardada dhanna guulaa u rajaynaa ilaahayna ha noo fududeeyo imtixaankii aan hadda u fadhinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan u fadhinaa imtixaan waxaan dhammaynay mumtic alajruumiy imtixaankiisa u fadhinaa waxaan hadda dhiganaa kitaabka kaloo la dhaho mutamim alajruumiy alxamdulilah waa ku faraxsanayna imtixaankiisina u fadhinno bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ahay ardayeed ka mid ah ardayda dhigata xalaqatulhimam li asxaabi alqimam waxaan soo dhammaysanay kitaab la yidhaahdo mumtic sharax alujruumiya wanoo dhammaaday waxaan dhignay qawaaciddiisa waxaa kaloo noogu xigsaday mutamim alujruumiya haddana waxaan u fadhinaa imtixaankiisa waana ku faraxsanahay alxamdulilah waxaan ka mid ahay ardada dhigata xalqatulqimam liasxaabi alhimam maantana waxaan u fadhinaa inaan galno imtixaanka naxwahaas insha allah waxaan rajaynaynaa guul
waxaan joogaa degmada jilib waxaan ka mid ahaa dalabada dhiganaysay xalqatulqimam liasxaabi alhimam sheekh cabdifataax abuu xamse waxa uu ka mid ahaa dadkii tagay halkii uu ka socday imtixaanka xalaqada wuxuuna ardayda ku dhiirigeliyey dadaalkooda waxbarasho xalaqa lixalaqaat sharciya oo cinwaankeedu uu yahay xalaqat alqimam min asxaabi alhimam oo muddo soo socotay dalabatalcilmigana ee ay ku baranayeen qayb ka mid ah cilmiga sharciga ah wasiiladiis oo ah luqaddii ajruumiga oo ay dhammeeyeen imtixaankiina hadda ay u fadhiyaan si qof walbaba garaadkiisa iyo intuu gaarsiisan yahay dadaalkiisa u tijaabiyo waana ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno maxaa yeelay waa shay salafku ay aad u kobcin jireen waana sunna mahjuura laga tegey waana waxyaabaha diinta ilaahay lagu kobcin karo xalaqaadkaa ka barako badan maxaa yeelay waa xalaqad soconaysa sida maktabku noo sheegay ardada tan imtixaankana maanta u fadhisa waxaa leena jazaahum allahu khayr fii miisaani xasanaatikum allah idiin saaro mid ka mid a mas-uuliyiintii lajnada imtixaanka kana socday maktabka dacwada ayaa ka warramay qaabka uu u dhacay imtixaanka iyo tirada ka soo qayb gashay imtixaanka ka dhacay masjidku tawxiid waa imtixaan aad u qiimo badan sida ka muuqato arday fara badan oo gabdho iyo wiilal labadaba isugu jiro kor u dhaafaya cadad ahaan saddex boqol ayaa imtixaanku u fadhiisatay dadka imtixaanku u fadhiistayna waxaa ka muuqanayay jawi deggan iyo dadaal fara badan iyo hami caali ah ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in dadkaas waxbarashadu ku guuleeyo dadku waxbarayana khayr badan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku manaysto diinta islaamkana dadkii difaaci lahaa ilaahay uu ka dhigo aragtida iga muuqato guud ahaan waa aragti aad u fiican waxaan leeyahay marka dadka muslimiinta ha laga faa'iidaysto waxbarashadaas furaska maalin kasta lama helayo maalinka maalinka fursaddu ay taagan tahay in laga faa'iidaysto ayaan dadka muslimiinta ku boorinayaa markii uu imtixaanka soo dhammaaday qaar ka mid a ardayda ayaa ka warramay dareenkooda waxbarasho iyo imtixaanka laga qaaday maadaama muddo shan bilood ah ay soo dhiganayeen qayb ka mid ah duruusta xalaqada galabta waxaa halkan noogu noogu gabagaboobay imtixaankii kitaabkii ugu horreeyey ee maaragtay alajruumiya waxaa imtixaankan ka soo qayb ka qayb qaadatay ilaa saddex boqoloo qof taqriiban oo raggi haweenba iskugu jira waxaa kaloo ilahi kala jeedna subxaana wa tacaala inuu noo taameelo ujeeddada iyo hamiga aan leenahay iyo hadafka oo ah inaan ilaa alifiyada wax alla wuxuu ku saabsan alculuum alcarabiya funuunteedoo dhan ilaa laba iyo tobanka fani wixii ilaahay naga waafajiyo waxaawe ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala rajo fiican waxaawe waxbarashada sidaa loogu fooraraa leylan wanhaaran habeen iyo maalin dadki waxay ku dugan yihiin buugga iyo qalinka hadday xalaqaad tahay hadday macaahida tahay hadday madaarista nooc kastoy tahay golaha dhaqanka ayaa dhankooda bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee ka socda magaalada jilib iyo sida ay xilligan dadka ugu hamuum qabaan inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee loo sameeyey maanta waxaan ka soo qayb galnay xalaqatulqimam liasxaabi alhimam haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe maanta xalaqaad loo dhigaayo macnaa imtixaan laga qaadaayo ayaan la soo kulannay waa wax nagu cusub waxaan u mahad celinaynaa maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin waxay ku tusaysaa macnaa insha allahu tacaala gacanna in gaalada lala dagaalamayo waxbarashadiina dadka waaweyn iyo dadka yaryar ay gundiga u xirteen waxaan kaloon u mahad celinaynaa ardayda ee dhabar adeegtay u fadhida imtixaankii ay micnaha maskaxdooda tuujinayaan insha allahu tacaala wiilal iyo gabdhaba waad mahadsan tihiin ilaahay idin barakeeyo arrintaana waa dhiirogelin hadduu ilaahay idmo qof walba mustabihiisa in la ogaado insha allahu tacaala haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka aad baan u soo dhowaynaynaa waan ku faraxsan nahay xalaqadan ayaa ah mid ay si weyn u soo dhoweeyeen dadka jecel waxbarashada waxayna ku tilmaameen fursad mudan in laga faa'iidaysto maadaama uu wakhtigu yahay mid socda loona baahan yahay qof kasta oo muslima inuu ka faa'iidaysto wakhtigiisa uguna faa'iidaysto raadinta cilmiga sharciga يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا
mahadsaned cuhmaan warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh